waxaa kaloo isina lagu soo dhoweeyey hadalka cabdideere oo fariin ka siday jaamacadda banaadir university hadaladii cabdidheere iyo fariintiisiina waxay ahaayeen ama u dhaceen sida tan waxaan culamada wax yaraan ka hormaro fariin baa jirta laisoo dhiibay jaamacadda banaadir oo ay waxgaareen magaalada joogto ciriir lagu yahay marka waxaan doorbidnaa inaan fariinta gudbino inta cajal bashida lahayn horta dhibaatada dhacday waxa weeye waa say walaalaha sheegeen marka ugu horeysa maaha marka ugu dambeysana maaha waa arrin macnaha wax badan soo jirtay laakiin maalin buu wajibay lahayd sidaan maanta ay dhacday macnaha magaalo iyo iyo macnaha jaamacad keligu kooban maaha waa mid national ah meel walba way ka dhici kartaa haddii sugaalka cabdin sheegana hadda hadda ka hor la iska jiifay oo dhibaato wadan ka dhacday mataqaanaa laga damqan in la bilaabo wax laga qabtana ay freestyle ay noqotana way wanaagsan tahay kale cabdiqaadir keliya ma ahayn barnaamijkan markii abaabulkii hore waa marka hore in dood la furo oo dhibaatada wadanka maxaa keenay maxaa laga qaban karaa doorka u banaan muxuu yahay dadka mataqaana dibadda jooga fikir noocaas waa jiray haddana waxaa la istusay tacsi iyo doob inay isqaban karin laakiin doodda mar walba loo bahan dib baa loo dhigan doonaa insha allah macnaha wixii mataqaanaa fikir ah iyo wixii mataqaanaa lagu soo saa'idin karo mar kale insha allah mataqaanaa ka doodi doonaa soomaalida waxay ku hamaadaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro maanta dadkaan gaaray oo walaalaheena actual aad buu u ballaaran yahay maaha keliya marka laga hadlaya dhibka in dhaawac dhacay ama dhimasha dhacday intaba way dhacdaa weligeed way dhacaysa labaatan sano dhibaato jirtay soomaaliya weliba magaalada muqdisho maalin aysa dhimasho iyo dhaawac ka dhicin ma jiro laakiin dhibaatada maanta dhacday waxa weeye institution dhan oo la dhisay oo intaa laga soo shaqaynayay oo dad arda ah oo macnaha intay violence iyo dagaal iyo qori qaadan lahaayeen door bida inay wax bartaan oo labaatan sano lagu soo tabcay oo maanta markay jaamacadda dhameeyeen oo la gaaray xilligii ay dadka xtari lahaayeen maalintii ay farxadda u taagnaayeen ayaga waalidkood isku qaxiyey dadkii soo diyaariyo mataqaano jaamacadaha soo abaabulay oo ilaa kasoo bilaabay mool hoose ilaa jaamacad soo gaarsiiyey oo aad qiimo u lahaa bulshada oo shakhsi shakhsi haddii loo magacaabo ama taariikhda loo sheegay meesha lagu soo koobi karin baa ku geeriyooday dadooda waxaa lamid tahay ummadda kaleo soomaalida oo dhimatay se noo dalqaysa noo ay mataqaana annaga noo dalqaysaa laakiin waxaan ka hadlayna waxa weeye institution macnaha dad naftoodii iyo waqtigoodii oo mataqaanaa qatar u geliyey oo waddan meel food ay dagaal ka socoto tegey oo mataqaanaa wax ka duwan dadkii markaa meesha joogay oo ummadda inay badbaadiyaan wax baraan qatartaa u galay oona ku dhintay baa mataqaanaa arrintaas ayaa dhacday dhibaatadaas ayaana ummadda midaysa isu keentay insha allah macnaha suwaaka noo sheegay dhibaatada magaaladeena ka dhacday oo family magaaladeena degan ka dhacday arrin aada u foolxun bay ahayd wax macnaha aniga shaksiyan dadka macnaha lagu eedeynayaa kamid ah deris baan nahay familkaas mana aan la socon xaaladda maxkamadda iyo mataqaana macnaha waqaadaadka mataqaana gobolka iska waqabin ay mataqaana gelayso laakiin doorkaas waxaa iskale communitiga deriska iskale dadka inay wargeliyaan dadka mataqaana ay dhibaatada magaalada ka dhex taagan oo la socodsiiyaan ma rabo inaan ku dheeraada waqtiga mataqaana aada noo cayiban laakiin doorkan waxaan filayaa hadda arrintan dhacday waa doorka culummada muhiimadda waxaa iskala maanta culummada dinka dhacay oo mataqaana maanta soomaaliya ka dhacay iyo barnaamijyada lagu dagaalamayo waxay diinta ka qabto kala shaqamalaya mataqaana anoo ifin doona insha allah